This song was created using the N-Track Studio app.
assalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga oo dhammaystira ma noo sheegi kartaa
ha waa maxamed cusmaan cabdi maxamed waqtigaa aadna siisa caawa waad ku mahadsan tahay
sidoo kale adinkana adigoo inagu bilaabaya dibkii ehelkaada ku dhacay labadii bishii febraayo laba kun iyo labaatankii maxaad inala wadaagi kartaa oo ku saabsan dhacdadii ay xilligaas qabsatay reerka
waxaan kula wadaagi karaa eh, dhacdadaas labada bishii februari dhacday Eh, waxay ahayd maalin axada xilligan oo kale sideedii iyo barkii fiidin oo kale ay dhacday waxayna ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe oo saddex boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca koonfureed muqdisho kaga beegan anigu halkan muqdishoan joogay caasimadda maalintaas iyada ah waxaan ka qayb galayay eh, program oo workshop ah oo laba maalin ah oo dowladda iyo amisom iyo africomba ay eh, inta badan uga hadlayeen arrimaha eh, counterterrorismka maxaa iyo fariimahooda marka ay noqoto in howlgalo la sameeyo sidii loo mideyn lahaa oo aan la kala hadlin oo marka eh, operationka ama howla shaqadooda ay dhamaystirtaan marka maalintaas ayay ahayd fiidkeedii marka eh, nin ahela ay soo wacay telefon igu soo wacay wuxuu igu yidhi eh, eh, maxamed eh, ma ka waraysaa dee dad ehelkaaga eh, oo ula jeeday eedaday oo maxaa la yidhaahdaa eh, aabbahay la dhalatay iyo aw wiil ay dhasho oo seedegaya gabdhe maxaa la yidhahdaa oo waday iyo gabdhihiisa oo meel wada joogay inay duqeyn ay haleeshay markaas wararku marka hore dee wararku ma fadhiino kolba waxbaa soo baxay duqda eedada way dhimataa marka hore ligu yiri maka waraysa mayaan ku dheh haddana uu igu soo laabtay wax yarka digniyow bal xaqiijiyo wararkaasaa soo baxay adiga ugu dambeyn gabadha xaaskii ani qoyskoo wada joogna markaas waxaa u sheegay inay duqeyn ka dhacday magaalada Eh, hooyana ay wax gaartay marka lama hubuuli balaan xaqiijino marka si waxaan xiriir marka taleefonka gabadha ayaa waxaan kula sameynay eh, gobolkii hadama anigu saxafi anaa halkan aan joogo xoogaa waxaan u diiday xasaasi ahaan taleefonkayga eh, ama in la- si un loo dhegeysto gobolkaas ee qolyaha eh, ay dadkaas kale haddan dee mushkilad kale ay culeys kale uu u sii fuulo marka ugu dambeyn waxaan ogaanay in eh, in hal ruux oo ah gabar toddoba iyo toban sano ilaa labaatan sano jir ahayd ay meesha ku dhimatay saddex ruuxna ay dhaawacantay oo ay ku jirto eedaday oo dhowr iyo toddobaatan sano jir ah iyo laba gabdhood marka labada gabdhood ee dhaawaca midaa darnayd iyo duqda halka gabadha kalena firir oo adiga dhaawac fudud baa soo gaaray oo dharka dhagta meel yar ay jeexantay bisa waxaa xigtay maalintii xigta workshopka aan tagay I'm sorry ma isla habeenkaas eh, maxaa la yidhahdaa waxaan la xiriir la sameeyey eh, inaan saaxiibkay ahaa oo dhinaca communicationka iyo waxyaabaha dee saxafin ahaa oo aan iskala shaqeynayn wasaaradda waxaan ku dhahnayo habkas ma ma haysa in weerar duqeyn xalay ay- caawa ay dhacday oo sidaas ah marka wuu igaga dhawaa dhinaca markay noqoto amisom iyo africa oo marka lagu yirino maxamed oo weli wax ma oga laakiin haddii xog aa hayso waa ila wadaagi kartaa waxaan u sheegay marka sidii aan wax u maqlay in ehelkayga wax ku noqdeen oo ay dhimasho jirto dhaawacna ay tahay dad rayida duqeynta wax lagu geystay dadka la bartilmaamaystay inay yihiin weli dad rayidka sokow dad oo femiil ah oo dad dumar ah oo oo ah da iyo ah, maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa caruurba ay ku jirto marka adi laba saac kadib laba saac bar kadib abaarara kow iyo tobankii oo saas dhexe kasoo ka laba iyo tobankii ka hor ayaa fariin uu ila soo wadaaga oo oo uu leeyahay africom hadda ay war soo saareen markii hore warkaas marka wuxuu aad uga duwanaa warkii aan hayay ahaa in meesha afar ruux ay khasaaraha uu yahay saddexna ay dhaawac tahay qofna uu dhintay warbixintaas warkaas africom ay soo saartay wuxuu sheegayay in duqeyn ka dhacday degmada ay ku dileen hal ruux oo shabaaba hal ruux kalena ay maxaa la yidhahda ay ku dhaawaceen marka wuxuu ahaa waran dee aad ula yaabay oo la fajacay xaqiiqda meesha taala iyo waxa ay soo qoreen mari habaabinta xoogaa waxay ahayd waxaan aad uga uga naxay oo la yaabay maxaa la yidhaahdaa marka adiwaagii ii bari maalintii dambe workshopkayga haddana meesha kasoo aaday tiimkii maadaama laga hadlayo waxyaaba la xiriira areas oo electionska iyo cadaaladda iyo counter terrorismka ay ugu muhiimsanayeen mar dambaan gacanta taagtay waxaan ku dhahay niman yahow marka ay olay africom iyo amisom iyo xubnaha kale wasaaraddeena ka socdayba waxaan ku dhahay waxaa la qariyaa xaqiiq jirta waxaana aada loo bubuuniyaa maxaa la yidhaahdaa waxaa dee dhinaca kala gaara keliya iyadoo dee tusaale ahaan waxaan iri shan ruux baa meel lagu dilayaa shanta waxaa laga yaabaa saddex ruux inay rayid yihiin laba ay shabaab tahay in laba shabaab lasoo qaato keliya ama saddex shabaaba meel lagu dilay in la yidhaahdo dadkii kale rayidkana aan la sheegin marka waxaan iri waxaana ku fiican oo usoo jeediyay in xaqiiqda sida ay wax u dhacaan in loo sheego ay aada u fiican tahay ayna dowladda iyo saaxiibada saaxiibadeedana ay gacan ka siin karto inaan cadaawad kale la abuurin oo maxaa la yidhaahdaa haddii la qariyo faktor jirto inay laftirkeeda dhinaca kale ay maxaa la yidhahdaa ay imbacta kale yeelan karto dhinaca negativeka marka waxaa markii dambe waxaan usoo qaatay tusaalihii dhacay fiidnimadii axadii oo labadii oo waxaan ku dhahay dad ehelkayga xalay xilligaas saacaddaas saacaddu markay ahayd wax ku noqdeen saddex saacadood wax dhiman kadib dhacdadaasna africom maxaa la yidhahda waxay soo saartay war ka duwan warka aan ahayay oo hal ruux dhimashaa oo shabaaba iyo hal dhaawaca warkaasna waxaan ku dhahay wuxuu ahaa war oo baselis oo ahaa oo waxba kama jiraana xaqiiqda jirtayna anaa idin sheegayo waa sida sidaa sida hadda aan warka idinku dhigay ahayd marka niyow maalintaas horta sidaasay wax u dhaceen
ha okay waad mahadsantaa brother laakiin walaalow maxay ahayd dhowr bil kadib duqeynta bisha july two thousand twenty taliska africon bayaan bay soo saareen ayagoo qirtay in maalintaas ay duqeyn degmada jilib inay dad shacabka u waxyeeleen sidaa darteed ma jiraan wax magdhow ah ee qoyskaada kasoo gaartay taliska africon
maya maya duqeynta laftirqirashadaasna iskama imaan dadaalo badan iyo dee twitter habeenkii dambe ayaan waxaan ku qoray twitterkeyga iyo barayga bulshada inkastoo culeys aan la kulmayo sababtii aan u faafiyo warkaas oo media international media iyo rights groupsba aan war aan aan waraysyo kala duwan siiyey haddaan u imaado su-aashaadana ma jiraan wax oo direct contact ah oo dhinaca africom iyo wax maqlow ay ka bixiyeen laakiin sideed iyo labaatankii july labada kun iyo labaatanka inay qirteen waa sax waana maxaa la yidhahdaa way soo dhaweeyeyo mediahona xitaa reactionkayga wn waa la wadaagibaan oola wadaagay in waxa xiga ay tahay inay maqdhow ka bixiyaan marka ma jiraan laakiin wax maqdhow aan weli ka helnay ha okay balse soddon iyo kowdii bishii december waxaa jirtay warbaaxin cajiib aad ku dhaabacday barta twitter adiga oo leh in ay jiraan yacni hubin ama saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kula soo xiriiray kadibna kugu hanjabay inaa ay xataa cadaadis ku saareen maadaama aad ka hadashay duqeynta yacni raggaas oo dowladda federaalka ka tirsan ma noo sheegi kartaa magaca iyo wixiina dhex maray markay kula soo xiriireen oo arrintan ku saabsan
boostiga twitterka ee aan december ku daabacay bartayda waxay ahayd twiit aan daabacay lix lix iyo tobankii bishii februaayo kadib markii uu wasiirkii hore ee warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye uu isoo wacay isagana waxaan filayay in cadaadiisa dhinaca africom iyo dadka la taliyaashiisa ee dhinaca areas inay soo saareen oo lagu yiri dee in howlwadaanada wasaaradda ka tirsan oo wakaalada soona u shaqeeyo ee english editor ah ayaa warbixin naga qoray inay yiraahdeen oo ay dhibsideen in wixii ay sheegeen iyo aan wax aan sheegay inay laba kala noqoto oo waraysyadii aan bixiyeen lagu soo daawacay jaraa'idyo ay the defense ay ka mid tahay marka wasiirku marka wuxuu igula hadlay dowradii oo kale fasaxan ku maqnaa anigu sanad ayaan wadan ka maqnaa mar bil bishii december labaatankeedi twenty nineteen aan kusoo noqday january ayaan joogay oo sanadka cusub february labadeedina dhacdadana dhacday marka waxay ahayd xitaa shaqada inaan ku laabto march shanteedii marka waxaa dhacday marka xilli duhuradii soo wacay habeeli waaye wuxuu igu yiri fadlan wasiir maaraya iga qabo ma dhicin xilligaas waa soo dhawaaday waa ka yara fogaa markaas familiga degmada ay degan yihiin oo xaafadeyda kale ayaan jiray markii maqribkii anoo salaad ku jiro isoo wacay markii aan ku celiyey baa wuxuun dhex maray wuxuu yiri nio warhaye black haye because naanesteyda black iska ah la yidhahdaa marka wuxuu igu yiri waa fahma marka ujeedka wicitaankiisa waxaan ku dhahay waxaad igala hadli rabtaa duqaynta degmada jilib ee dadka ehelkaiga ay wax ku noqdeen haabuu igu yiri niyahow wuxuu dhahay khalad baad samaysanay mas-uula baad tahay oo ofishiala waayo aad baraha facebook iyo meelahaasa ugu daawacday or noocaasa hadda maxaan u sheegnaa raggii maxaan u sheegnaa de africom waxaan ku dhahay wasiirkaygaa tahay shaqaale ka tirsan wasaaraddan ahay waxaan diyaar u ahay waxay su-aala ay qabaan inaan uga jawaabo oo aada noo ballimiso oo aan uga jawaabo marka wuxuu yiri xoogaa waxay la noqotay inaan aniga iyo isaga iyo tiimka aan looda fadhiisan xoogaa qash inay la noqotaa umalayna wuxuu yiri sen war macquul ma aha oo doodaana dhex martay adi wuxuu waxaan ushubaa ku celiyo waxaan ku dhahay meeshaas dad ehelkiya wax ku noqday ciddada ayaa ku jirta oo intaa da-deeda ah gabaraa ku dhimatay laba kale adi afar ruux ayaa wax ku noqotay qof dhimashaha marka wax dee la qarin karaa maaha haddii la rabo caddayn buruuf waxaan samayn karnaa diyaarad kismaayo boqol iyo labaatan kilomitr ay u jirtaa magaaladaas dhinacaas inta diyaarad laga soo saara xamar la keeni karaa si dadkii dhaawaca xitaa loo keeno halkan waxyaabihii layaabka lahaa wuxuu yiri wuxuu yiri see loo keenaya ugu yiri dhaawaca dhimashada afgooya laga laga keeni karaa uu yiri
si fiican markaase waxaan ku markaase waxaan ku dhahay wasiir waxaan ku dhahay bal adigoo adigoo sidan de ka ka duwan oo caadi ah bal isoo waxaan ku dhahay sidaan sheeko kuma wadi karnay waxaan ku dhahay marka adiga dhowr jeer wuxuu ugu soo celi maxaan u sheegnaa maxaan u sheegnaa war waxaan ku dhahay waxaa u sheegtaa sidii wax u dhaceen wax u sheegay wax qaladan ma aanan samayn xaqaana u leeyahay dad ehelkayga marka adigana waa ku ixtiraama wasiirkayga tahay laakiin hal sida hadda u hadlaysa laakiin qaabaan hadda sheekada aan kusii wadi karno maaha marka taas hadalkaas wuxuu ahaa hadal xanjabaad aan u fasirtay markiiba habeenkaas saqdi dhexe oo kale ayaa twiitkaas sameeyey twiit markaas sameeyey nusamiam ku dhawaad markuu ku jiray ayaa nin ka tirsan communicationka wasaaradda tiimka saaxiibada ahaa markii horena ninkii habeenkii ugu horreeyay aan soo wacay ahaa baa wuxuu ugu yiri walaalo waa anaa kugu haysto waa dareemi karaa in wasiirka qof kale kuma soo wacin wasiirka kusoo wacay saxna ma ahayn dusaas kuula hadla waa kaa codsanayaa ka saar arrintaadana anigi wasiirkii adiga kulli waa ka fadhiisanayna waa maxaa la yidhahdaa marka adi adiba breshurkaas awgeed ayaa habeenkaas u saaray ma fahamtay si fiican
waxaan ku dhahay screenshoot ka qaadana waa ka qaadanaya laakiin marka anigu waxaan silaaday maadaama ninkii uu ja oo shaqadii wasiirnimo xilxamiiska markaas uu joogo oo fursado dee oo khatarna meesha ay jirto oo pressure balaasadareed ay iska jirto waa iska qaatay macnaha inaan dhileed galay risk kale intaas ka badan ma qaadin karin because everything was possible macnaha
okay marka taas twiitkaas sidaas uu ahaa waxaana marka dib maadaama aan hayay wuxuu sii sameeyey marka maalmihii xigtay wuxuu yiri oo ninkaas shaqada fasaxi uu ku jiro waan kasalay kulankii maalintii xigay toddoba iyo todonaad shaqada waa inuu kusoo laabtaa hajaaramka ayuu wuxuu faray haddii aanan tobanka subaxnimo ee maalinta xigta aanan imaanin aan wax xuquuqa ku lahayn oo layga jaro wuxuu kaloo yiri shaqada shaqa waxaa jirtay oo inaan chief editor ayaa layla doonayo oo laygu layga codsanaya inaan aqbalo oo wakaalada ah wuxuu yiri shaqadaas dad u yeeshta micnaha adiga wuxuu dhahay ninkaas wuxuu ka hadlay waxa dowladda soomaaliya iyo maraykanka waxaa dhex maray waxa la yidhaahda collateral agreement cid ka hadli karta ee waxaasoo dhibka ay geystaan ma jirto dowladda soomaaliya unba ayaa ka mas-uula dhibka soo gaara marka labada dowladoodna heshiiskaas bay gaareen marka ninkaas maxaa laa mistigaas uu sameeyey wax noocaas marka mar dambe asoo sii wado hadalka waxaa la yiri urniyo wasiir aan kuaan kaa qabsano ninka maxamed ah dee nin shaqo oo ixtiraam leh oo adaab leh oo hadda xitaa banaanka dibadda waxbarasho aqoon kororsiga uga yimid waa xumaan ee kale waxba kuma naqaan xalayna meel dhaxan wax ka qabtay marka ninkuna dee ehelkiisia wax ku noqday welina waa kusii talax tagaysaa bal ukaada aan kulan kale aan ka ka sameyna lagu yiri asoo iska iska wato micnaha oo judgments badan oo sameynaya micnaha bas waayuu yiri kulankaas waxaa ku xigay laba maalin kadib kulan kale ayaa dhacday sidii waayuu yiri aniga isaga agaasimii guud iyo nin kale agaasimo wax ayaa markaa kulanay kulankaas wuxuu igu yiri wuu ka yara duwanaa kulankii hore wuxuu dhaaniyooso horta alaawna calayso inta dhimatay inta dhaawacan maxaa la yihahdaa ilaaha caafiyo hogeen haddana waxay soo celiyeen inaan ka qoomameynayo inaan barahayga bulshada aan wax ku bablish gareeyo oo waraysi ka bixin maadaama aniga wakaalad soonaa u shaqeeyo oo ofishial ah laga xigan karo waxaan yidhi waxaan ka qoomameynayo iyo qalad aan sameey midna ma jirto waxaan u sheegay inuu markaas subaxaas uu ka wanaagsan yahay wicitaankiisii hore oo hadda uuba yaqaana uu leeyahay sorry uu leeyahay wax dhintay iyo wax dhaawacmay oo iga tacsiyeen double facekaas waa u sheegay anuun baqaynin wax kaloo aan u sheegay in haddii sharci shaqaale inuu jiro haddii laygu helo aniga maba aaminsanaya in shaqada layga ceeriyo marka wax dowlad soomaaliya kamaana hadlin maraykanka oo wax geysta keliya inaan siduu wax u geysta keliya inaan sheegay cidna aanan cayin intaas aan sheegay marka fadhiga xitaa doodaydii maadaama ay anigaan ku adkaa oo si fadhin waa ka kacay marka agaasimi guud iyo agaasimi waaxid anaga kusoo harnay marka waxaa laygu qanacay inaan wasiirku aan raaligeliyo oo arrintaas aan iraahdo sorry waxaas mardan ma sameynaya wuxuu igula dooday inaan afkii dowladda aan ku hadlay wax noocaas maxaan ku dhahay mar damba adiga telefonaan ku wacayo aan ku dhahay wasiir wasaaradda afhayeenkeediina maahi wasiirkeediina maahi marka sidaas waa inaa ogaataa waana dulqaadin weyso doodeeni halkaas saas ogo bas haddii maaba intaas warkeeni meeshu marka dambe aan isaga joojinay shaqadii ayaan maxaa la yihahdaa ku noqday oo maadaama waxaan ku dhahay hcrmka fascigama dhamaan waa side amar wasiir waaye wasiirkuna uu kansali karaa shaqaalaha fasciisa iska soo noqo lagu yiri bas waa ku noqday adiga tweetkaas waxaan saaray oo markii isaga dee markii dambe khayre meesha uu ka baxay kadib xukuumaddan cusub lasoo magacaabay isaga meesha uu ka baxay marka markuu meesha ka baxay nin kale isaga ku hayba meesha uu yimid baan dee u arkay fursad kale maadaama isagii meesha uusan joogin aan ahay ay markaasaan dib u bablish garaya macnaha tweetka
ha okay waan gartay laakiin maxamedow markaa meeshaas markaa laga soo tago ma jiraan wax qalqal amni aada la kulantay ama cabsi aad wajahaysay arrintan kadib
intii horta bilihii ugu horeey igu darnayd oo xitaa dadku qaar waayo si dad si dadban ayaan horta khatarta ugu wajahayay oo wax foolka foola wax oo cabsi ah waxaa ka jirtay arrinta wasiirka iyo dadka la taliyaasha ka ah la ah oo xitaa waxyaabihii la yaab kale in la taliyihiis ka mid ah intuu ii yimid wax lagu dhahay africomna la shaqeeya amisomna la shaqeeya xogtiisana aan haya wuxuu ugu yiri maxamedow arrintan iyo isaga bax ma aha iska xoraha ka qaad oo dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka heshiisay wada galeen collateral agreement la yidhaahdo cid ka hadli karta malaha magdhow ma bixiyaan maraykanku iska daa ma aha miya haddii dagaal iyo waxaan waxay u fasirteen inaan barahaas bulshada iyo faktiskaas oo bandhigaya in dagaal caadi inaan ku jiro marka haddii sidaas dagaalkan aa ku jirto waxaa saas ay tahayna in shaqaa arrimada inaan ka ruqusaysa banaan kasta maxaa la yidhahdaa weerarkaaga afdin banaanka la istaag macnaha talooyin la yaab leh ayaan ayaan meesha kala kulmay wax kaloo aan la kulmay oo la ii sheegay xitaa in la isku dayay inaan la ixiro haddana waxaa la yiri ninkan dee maxaa la yidhahdaa dadka qaar waxay ku tala bixiyeen sida la ii sheegay oo inta saaxiibo aan ku kalsoona ay ii sheegeen ninkan dee dad ehelkiisa wax ku dhintay dowlad soomaaliyana wax kama sheegeen maraykanka dad ayaa duqeen ehelkayga maxaa la yidhahdaa wax ku noqdeen bisa intaasuu sheegay war shabaab lagu xiri kara maleh ninka bal haddana ayaysan nagu noqon wax kale bal u kaadiye in la isku laabtay waxyaabo badan oo adi cabsi mar kasta cabsi cabsiyaan qabay macnaha ma fahamte aada iyo aad
marka dad badana waxay ugu dhahayeen iyo bal waxaan ka gaabso maxaa la yidhahdaa adiga hadda nool magaaladan joogo maxaa la yidhahdaa dad ayaa u arkaya in bariiskooda ciid lagu daadiyey marka maadaama marka laga soo tago dowladda soomaaliya wasaaradda iyo iyo africom waxaa ka dhacay maxaa la yidhahdaa heshiisyo kale iyo contractyo oo oo dee dhaqaalay ku haystaan marka dadbaa bariiskoodii maxaa la yidhahdaa waciid ku farinaysaa khatara lagu arki karaa waa lagu asinationa lagugu samayn karaa marka siyaabo duwan oo indirect ayay sare iisoo gaaraysa macnaha oo laiga weecinayo inaan waxaas kor uga baxa ah
ha waa gartay okay maxamed oo laakiin ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo misleedahay inay jiraan shacab kula mid ah oo la kulmay hanjabaad xilligay ka hadleen taxadiyada ay soomaaliya ka geystaan ciidanka africom oo kaga timaada danka dowladda federaalka
ha because inta badan horta lagama hadlo access uma laha dadka dhibka gaaro oo victims ka ah haddii ay ka hadlaanna tusaale ahaan sheeko si weyn hadda u qabsatay maxaa la yidhahdaa oo baraha bulshada oo ilaa levelkan gaarto aaday u yartahay kow laba saddex waa faraqutiris waaye sheekooyinka kale intan la islama soo gaaro blaysi zaa'idayna kala kulmaan cid dhegaysatana ma laha dhacdo aan u malaynaya dhacdadii ugu dadka badneed dad reeda lagu laayo oo duqayntii waxay ahayd beriira kamid ka dhacdaa jirtay oo sida daila oo dhinaca oo rights group ay ii sheegeenna maxaa la yidhahdaa magdhow laga siiyey dadkoodii maqaan lacagtan meesha compensationka erey bixin kale u dhow oo erey ah loo isticmaalay oo each maxaa la yidhahdaa maamiya maaqaan ugu yiri nin dhacdo kalaa jirtay laakiin taas africom ma ahayn oo jubbada dhexe xilligii two thousand elevenkii dhacdo ka dhacdaa jirto dhacdo kaloo waxaa jirta ceelbuur ka dhacday oo laba ruux ku dhimatay oo africom ah taas taas iyo tanbay keliyayba qorti qirteen qirisho markii la yidhahda africom taasna twenty fourteen ay dhacday tana tana twenty twenty ay dhacday marka way jirtaa dad badan oo culayskaas kala kala kulma ama aan la dhegeysan ama sheekadooda iyo dhibkooda aanan imaanin maxaa la yidhahdaa warbaahinta oo caalamiga tan kale mushkiladda ugu daran aaday u yar tahay in warbaahinta gudaha ay dhibaato noocaasa oo dad rayada intay gaartay ay wax badan ka qoraan aaday u yar tahay
okay waayo waxay dhegeystaan keliya statementyaa soo baxaya oo oo maxaa la dhahdaa africoma waxaa lagu lifaaqayaa mid kaloo oo dowladda gaar ahaan warfaafinta waa la isku raacaya waxaa leeyahay labaatanaa ku dhimatay ama labaa ku dhimatay ama saddexa ku dhimatay dadka hayay marka dib loo fiiriyo dadkaas dad rayaday noqonaya marka warbaahinteennaan kala gudaha folowaab intay ku samayso waxa la dili la beegsada ma shabaabba ma rayidba inteebay dhibkaas uu ka dhacay yaa ehelaa iyo maxaa kan ah wax oo investigative journalismka oo halkan ayaa aad u yar marka wixii loo sheego oo ah oo bisil oo fudud oo warqad ku qoran oo bayaan saxafi ah ee runi been ee loo meeriye keliya ayay ayay ka laga akriyaa amagu amaba la isticmaala halkan mushkiladda ugu weyn ee hadda haysato dhinaca marka ay noqoto civilian casualtieska ma haysato warbaahin oo voicekaas qarsoon banaanka soo dhigto micnaha ha waan gartay maxamedoo aad anay kugu mahad celina sidaa igala qayb qaadatay waraysigana caawana siisay aad baa mahadsantahay walaalkay
shukran hayaabo